deegaanada maamulka puntland iyo haddalan ka isticmaalana beesada shilin soomaaliga taasi iyo kulamada in gobolo badan oo kumid ah soomaaliya adeegsiga shilin soomaaliga iyo hadda inta badan bedelay beesada doolarka mareykanka oo hadda dadkiiyoon iska gudbayaan taleefanada galanta ee shirkadaha isgaarsiinta arrintan iyo weliba ay saameeytay nololo danyarta ku nool puntland sidii oo sheegeen waxaana kumid ah xoogsatada magaalada boosaaso weli kale iyo xusin inti ka adkaatay in dhaqaala ka filan iyo helaan magaalada sababo la xiriira beesada shilin soomaaliga oo meelo ka batay saameynta aa nagu yeelatay lacag soomaalida la joojiyey annagoo xamaali ah lacagtaa awel reerka markaad saddex boqol kun aan shaqaysano boqol kun oo shilin siinayni oo reerka ka badneed laakiin haddeer toban doolar taas santaa reerka waxba kuma filno marka lacag soomaalida aad baan cusayna inuu soo celiyo madaxweynaha waxaan ka cusayna lacag soomaalida in dib nagu soo celiyo wallaahi awel waxaan ku shaqayn jirnay haddeer haddii saddex kun kiiskii shan kun oo shilaa lagu dhufanaya shan kun oo shil haddana waxaa loo sii qaybinayaa afartan oo soomaaliga weli soomalia waan ku shaqeynaa lacag soomaalina ma socoto annaga arqalad weyn nagu yeelatay waan ku dulmanahay waanu ku dhibaataysannahay marka lacag soomaalida annaga noo fiican lacagtan doolarka wax ay noo qabatay iyo wax kalo midna ma laha haddaad suuqa aado oo tiraa waxaa iibsanaya waxaa lagu leeyahay intaasoo doolar wa adena waxaa ku shaqaynayso lagu dhufanayo waa kaash kaashkiinu meel ka socdo ma laha haddeer annaga xamaaliyaanahay waxaan ka xamaalinaa magaalada boosaaso kiiskii waxaan ku qaadnaa shan kun oo soomaali lacagtiina ma socoto aqrabadda ugu weyn lacagtiion soconin shan kun oo soomaaliya markii lagugu dhuftaa waxaa loo qeybinayaa afartan dhibaatada intaa la eg maanta kiish haddiid qaadid koob shaah kuuma goyso marka hadda ka horna waxay ahayd kiiska markaad qaadid oo lacag soomaaliya aad qaadatid xamaan baad ku soo qabaysanaysaa shaah baad ka cabaysa laakiin hadda sidii shalay maanta ma aha lacagta saameyn aad iyo aad bay noogu yeelatay waan ku dhibqana lacagtayna nooloo soo celiya noo dhinta lacagtan aan garanayno qalaad madaxweynaha siciid cabdullahi dana waxaan kacadsanay in lacagta noo soo celiyo hadduu awoodo noo soo celiyo wuxuu ku leeyahay qofka marka mase waxuu ku leeyahay waaba seexanayaa adiga waata waa u baahan tahay shaqadii waad bagtay haddii aad bagtay waxaad rabtaa inaad carruurtii u dirsatid waxaad rabtaa inaad ka qadaysid kama qadan kartid waayo hore sida dhaqsiyaha badan lagumaba soo dirayaba haa hawadaa istaagma marka qaar mar wuxuu ku leeyahay xafiiska yaaba xiranba dhibaatada intaa le haddii ay jaabkii ugu jirta iyadoo soomaaliya intaa maya gaari lahed ima gaarteen cabdifataax xaaji gooy oo kumid ah ganacsatada dukaamada kale magaalada boosaaso iyo weliba usii sheega inti saameyn inii badan leh kuwa latii isticmaal la-aanta beesada shilin soomaaliga usoona maamulka puntland ka baaqi intii shilin soomaaliga reed lahnaga saameynta shilin soomaaliga uu keenay waxaa weeye dhibaato weyn ayaa horta jirta waayo soomaaliga macnaha runtii ma garanaysaa ummadoo dhan oo wada noolaa dadka dhan oo wada noolaa hadda laakiin maya waa eber hadda aniga sarflaan ahaa jira dabcan maalintii intaasoo kun ilaa iyo laba kun ilaa saddex kun aan safi jiri alxamdulilah waa ku ladnaa dad kale haddana waa soo hoos noolaa oo dadkii tugsanaya wax la siinaya ma laha dadkii adana waxaa ka diran ardadii soomaaliya ardadii wiilashii ardada runtii iyo dadka ardada oo iskuulaadka aadahay ayaa micnaha ma garanaysaa wax ma garanaysaa iskuulka markii ay baxeen runtii shan kun toban kun meelahaas sii jirnay mogtahay hadda ma leh wax la siinaya ma leh ciyaalka telefoonada ma wataan yararka ah marka dhibkaas horta waa jira saamee weyn ayuu keenay shilan soomaaliga macnaha runtii waxaan jeclaan lahayn in noola soo celiya shilan soomaaliga annaga haddaan nahay ganacsatada ama shacabka deegaanada puntland ku nool gaar ahaan magaalada boosaaso okay hadda sidoo kale runtii markii ay dadka qoysaska macnaha runtii ay qaataan dukaanka dukaanka waxaa looga dira laba kun oo shil runtii waxbay soo gooy dhowr dhowr shay oo lagu soo heli jiray hadda boytonkii macnaha runtii waxba ma goynanta xaaraan bay ka tiri waxba ma goynaya marka niyo saameyn weyn ayuu leeyahy marka runta ka hadalna qofka waa fahmi karaa laakiin sacadda dabcan markii qoysaska macnaha runtii ma garanaysaa boqol kun oo shilin ayaa waa hore qaada jireen biil ahaan loo qaada jiray hadda laakiin waxa weye waxaa jirta in reerkii galabtiina shan doolar subaxiina shan doolar dhibkaas marka waa arkaysaan kulley isticmaalka beesada shilin soomaaliga ayaa dalka ciidanka yaraadahaya walina lan sababeeya haya afartan sano oo soomaaliya walbeesay handaawacna balse dowladda federaalka soomaaliya oo in badan iska daysha intii arrintaas olku qabataya ilaa ay haddan ku guulaysana